aniga waxay la tahay de si aad utiin waa raashinkaasi halkan uu ka dhacay subaneeye isku ayaa laga shaqaynayay oo muxuu ahaa go-aanana waa lasoo saaray waxaan umalaynayaa guud ahaan iyo gaar ahaanba sida ugu fiican cidda ka hadli kartahay waxaan professor axmed ismaaciil samatar marka sidaan muxuu ahaa inaan hadalka u wareejiye oo muxuu ahaa u ka hadlo arrinkaas doctor cumar waad mahadsan tahay arrinta ugu horeysa waxa weeye dhibaatadu maxay ta labaadna waxa weeye sidee looga bixi ta saddexaadna waxa weeye yaa ka saari marka annaka waxay nala noqotay horta dhibaatadii ummadda soomaalidu has ka fara badnaatee inay meel iskugu soo ururtay halbowlaheedii wuxuu noqday saddex qodob dhibaatada waddanka haysata hoog baanu anagu u bixin haddaanu nahay aqoonyaankii soomaalida hooga waddanka iyo ummadda haysata saddex meelood ayay fadhidaa waana is haystaan kow dadkii soomaaliyeed oo kala irdoobay oo isnacay oo la isku diray oo sii kala jirtay oo jacaylkii diineed iyo kii dhaqan iyo kii taariikhee ay wadaagayeen oo aada iyo aada u burburay waa kow taas talabaad waxa weeye wixii la odhan jiray dawlad ee xafiisya lahayd ee hawlo ummadeed ee ballaadhan dhabarka ku qaadaysay ee wadaysa taasuna inaanay jirin haddii ay jirtana daciif ay tahay oonay muuqan adduunyana taasi waa laisku wada markhaati karo ta saddexaadna waxa weeye hoggaan soomaaliyeed oo xalaala oo karti leh oo ra'yi deer leh oo waktiga culus dhabarka ku qaadan kara ummadana haysan kara taasuna inay wadankii ka maqnayn muddo soddon sanadood markaa saddexdaa markaad isku ururiso ayay dhibaatadii noqotay dadka aqoon-yahankii halkan iskugu yimid markaa hawshoodu waxay noqotay in ay intay taa aada u qaadaadhigaan in ay macneeyaan macno cilmiyaysan ay ku sameeyaan dabadeetana talooyin ay ka soo jeediyaan talooyinkaasna ay noqdaan rajadaas aanu ka qabno mid u noqdo ummadda soomaalida meel ay ka dhaqaaqaan oo ay wada hadal cusub ka furtaan oy ku raadiyaan sida ay uga jawaabayaan saddexdaas su-aalood sidii dib layskugu jeclaan lahaa haddaanu soomaalina sidii dawlad loo dhisan lahaa xafiisyadeeda oo karti iyo quwad leh oo soddonkaa sannadood dhibaatada haysatan looga baxayo iyo dee sida hoggaan u qalma dawladdaas loo samayn lahaa hoggaankuna marka uu noqdo mid jacayl cusub iyo hamad cusub iyo niyad cusub iyo fikrad cusub ee waddanka u keena sidaas ayaanaka hawsheedu u dhacday marka inaanu adduunyada taa gaarsiino dadka soomaalidana taa aanu gaarsiino iyaguna ay ka muwaafaqsadaan soomaalida nooc walba ha noqotee ku wadanka jooga iyo ku dibadda jooga waxaa lagu gaadayaa fikradaha aanu halkan ku soo qornay talooyinkaasi kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix iyo toddoba iyo sideed iyo labaatan ayay gaadhayaan laakiin halka ugu horeysa lagu dhaqaaqaya halka ugu horeysa waxa weeye maskaxda dad inay dib u fikirto halka ugu horeysa waayo haddaanay maskaxda fikirin soo kolba digaarun baad madaxa madaxa ku dhufanaysa marka maskaxda sida loo rogayo ee dadku ay sheeko cusub iyo talo cusub u wada yeelanayaan markasta aa joogaan ayaa dadka intellectualka shaqadooda taa weeye maskax bedel weeye shaqadooda ayaa annakana su-aasha u qutumi hala wada hingaabiyo dabadeetana halkaa ha ka soo baxdo dad maxaanku dhahay ididiila ay gashay oo dadaal cusub loo imanaya cumar miyaan ismaaciil horta annaku dee halkan waxaanu ku samaysanay dhowr iyo toddobaatan qof baan annaku guddi baanu iska soo saaray ilaa koob iyo labaatan qof guddigaasi hawsheedu ay tahay risaalada iyo talooyinka de in la gaarsiiyo ay public ay noqdaan meel walba lafaki lasoo hordhigo wixii ay doonayaanna ay ka qaasaan wixii ala noqota inaanay u suurtogeli karayn iyagoo ay iska reebaan saa damaan gar laakiin wax ka qabashadu arrintan soomaalida annaku hoog baan ku tilmaamay soo aan ku sheegay taasuna maaha mid maalin inta subax lasoo qaas maalin lagu furfurayo amba laba cisho silsilo badan bay leedahay laakiin iliisha halkay ka bilaabayso ayay ku xidhan tahay jawaabta ugu dambaysa soo hadda maadgar waa sidaas awgeed ayaga ayay nala noqotay annaka in aanu isku dadaalno fikradda iyo maxaa hadalka dhex yaala dadka soomaalida in aanu wax ka bedelno si ay u albaabo cusub oo possibilities cusub ay u furtaan si kale ay isku arkaan oonay isku arkayn soddonkii sannadood ay u dambeeyey iyo talada ay wadaagayaana ay noqoto mid ay u dhan yihiin nin walbu leeyahay door buu leeyahay aqoon-yahanadu waxa weeyaan fikradda dadka inay bedilaan talooyin cusub inay keenaan oo muxuu ahaa dadku in ay kolkay fikiraan iyagu ay dariiqii arkaan inay la yimaadaan dhaqdhaqaaqii iyo wixii loo baahnaa si ay soomaali u heshiis oo muxuu ahaa waana wax loola jeedo soomaali oo dhan yani yani guud ahaan iyo caalamka loola jeedo oo oo markaas dadka aqoon-yahanka ah shaqadooda ugu weyn waxa weeye rundoon inay run doonaan runtaa ay soo helaan inay dadka u soo bandhigaan iyadoo macnays runtaasi inay rajadooda tahay marka inay maskaxdooda wax ka bedel wax ka bedkalkaasina marka inuu u iyaga u u furfuro oo ay u noqoto wax suurtogeli karaya in ay tashadaan oy talooyinkooda ku dhaqaaqaan talada qaadashadeeda annaka waajibkeed waxa weeye tala soo jeed run sheeg dadka soomaalida oo dhan bay markaa u taallaa tal inay runtaana dhegaystaan taladana qaataan siday u dhaqaaqayaan iyagu isweydiiyaan dadka soomaaliyeed ee meel walba jooga ku weyn iyo ku yar rag iyo dumar ku aqoon le iyo ku aan aqoon lahayn qof kasta oo soomaali wuxuu ku leeyahay qayb wadanka taariikhdiisa iyaga ayaa loo gudbinaya dadka caadiga ah ee wadan u dhashay wakti kasta ha jire xaq bay u leeyihiin inay ka doodaan amuuraha ummadooda iyo duruufta iyo waktiga ay taagan yihiin inay ka doodaan xaq bay u siinaysaan waayo dee dadkii wadan kala caawayay ummadda soomaalida taasi waa ko ta kale anagu waxaanu nidi aanu ku talinay wakti isbedelku amba beri ha noqdo amba laba toban sano bedeleed ha noqdee wixii lagu heshiiyey ee la dhigtay meel ee ku saabsan isbedel wakti goorta doonta ha noqdee in la xushmeeyo oo maxaanku rahaye lagu socdo ayaanu ku talinay laakiin dee dadka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed ayay u taallaa waxay ka yeelayaan